ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa kowda bisha dulqacda sannadka hijriyada waxaa maanta oo axad ah gebi ahaanba barnaamijka dhacdooyinka dunida kusoo qaadan doona waraysi ay mu'asasada alkataa'ib gaar ahaana garabkeeda akhbaariga ka soo samaysay shirhka labaad ee bariga afrika waxaana dadka la waraysanaya ka mid a amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh axmed cumar abuu cubayda ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
الذي أسرى عرفت الله بالنجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa hagaag mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay qaybta koowaad shirka wadatashiga labaad ee looga arrinsanaya jihaadka ka socda bariga afrika kaasoo ay kasoo qayb galeen in ka badan boqol xubnood oo isugu jira culimmada odayaasha dhaqanka iyo hoggaanka guud ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab qaybtan waxaa lagu daawanayaa furitaankii shirka qayb ka mid a hadaladii laga jeediyey iyo waraysyala la yeeshay qaar ka mida mas-uuliyiintii kasoo qayb gashay shirka oo uu ka mid yahay amiirka guud ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh axmed cumar abuu cubayda xafidahullah haddaba kusoo dhowaada isdaarka mu'asasada alkataa'ib oo dhammaystiran
سرنا سرنا سرنا بعون الله منهاجنا منهاجنا تقوى سرنا سرنا سرنا بعون الله منهاجنا منهاجنا تقوى ما خاب من يبغي دوم الرضا مولاه ما خاب من يبغي دوم الرضا مولاه فالله رايتنا ونحب ما يرضى لله من يرجو مولاه في مسعى فالله غايتنا ونحب ما يرضى لله من يرجو مولاه في مسعى يا إخوتي سيروا في نوره وهدى في نوره وهدى سرنا سرنا سرنا بعون الله منهاجنا منهاجنا تقوى سرنا سرنا سرنا بعون الله منهاجنا منهاجنا تقوى ما خاب من يبغي دوم الرضا مولاه ما خاب من يبغي دوم الرضا مولاه فالنور أجمعه في تلكم المشكاه والحب فواح كالمسك ما أزكى فالنور أجمعه في تلكم المشكاة والحب فواح كالمسك ما أزكى نهديه إخوتنا أحبابنا في الله أحبابنا في الله سرنا سرنا سرنا بعون الله منهاجنا منهاجنا تقوى سرنا سرنا سرنا بعون الله منهاجنا منهاجنا تقوى ما خاب من يبغي دوم الرضا مولاه ما خاب من يبغي دوم الرضا مولاه الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين الله سبحانه وتعالى فضلكيس وحن ما أنت جوجنا gabagabada shirweynaha wadatashiga labaad ee looga arrinsanayo jihaadka ka socda bariga afrika kaas oo inoo furmay maalintii isniinta oo ay taariikhdu ku beegneeday siddeed iyo tobanka bisha shawaal kun afar boqol afar iyo afartan hijri oo waafaqsan siddeedda bisha mey laba kun saddex iyo labaatan kadib muddo siddeed maalmood ah oo uu halkan kulan ballaaran uga socday culimada hoggaanka dhaqanka beelaha soomaaliyeed iyo qiyaadada camalka waxaa ugu dambeyntii shirka laga soo saaray fadwo sharci ah iyo warmurtiyeed ay ku midaysnaayeen dhammaan dhinacyadii ka soo qayb galay shirkaas wajazaakum allahu khayra aljasaa wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh منهاجنا تقوى سرنا سرنا سرنا بعون الله منهاجنا منهاجنا تقوى ما خاب من يبغي دوم الرضا مولاه ما خاب من يبغي دوم الرضا مولاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فإن الصراع بين الحق والباطل قديم منذ أن خلق الله آدم وأسجد له ملائكته فسجدوا له إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقد تنوعت مجالات الصراع وتعددت وسائله وسبله لتشمل جميع مناحي الحياة ومن أبرز وأهم وأشد المجالات التي شملها صراعه المجال العلمي والفكري ووفاء بالميثاق الذي أخذه الله على العلماء تداول علماء الولايات الإسلامية في الاجتماع التشاوري حول قضايا الجهاد في شرق إفريقيا في دورته الثانية المنعقدة بتاريخ 18 إلى 25 شوال 1444 للهجرة المواضع التالية الأول حكم الحكومة الصومالية الفدرالية والإداراتها الإقليمية ثانيا حكم من يدافع عن الحكومة الصومالية أو لا يكفرها مع العلم بحالها ثالثا حكم القبائل الموالية للعدو ومشروعية قتالهم وتدمير ممتلكاتهم رابعا تعيين الجهاد وتوفر جميع أسبابه في هذه الأعصار خامسا حكم جهاد العدو المجاور للمسلمين وحكم بدئهم بالقتال سادسا تحذير المسلمين من مكر القبوريين سابعا خطورة الاستهزاء بالدين ثامنا التحذير والبراءة من من بدعتي الإرجاء وال- والخوارج تاسعا دور تجار المسلمين ووجوب الإنفاق في سبيل الله فالنور أجمعه في تلكم المشكاة والحب فواح كالمسك ما أزكى فالنور أجمعه في تلكم المشكاة بسم الله الحمد لله marka hore alla ayaan u mahad celinayaa taaniyan waxaan u mahad celinayaa alkataa'ib fursadda ayna siisay iyo sida ay ummadda ugu adeegayso ayaan uga mahad celinayaa farxaddayda maaragtay lama soo koobi karo nimcadan iyo markaan maaragtay tamarkaan fiiriyo waa nabcooyinka ilaahay na siiyey ayay ka mid tahay ilaahay baan uga shukrinaynaa maaragtay waxaa looga tashanayaa sida ummadda masiirkeeda cadowga soo duulaanka maaragtay nasaarada iyo haddee ah sidaan maaragtay iskaga difaaci lahayn dalka iyaga iyo diinta iyaga iyo dadka iyaga uga difaacan lahayn ayuu maaragtay wadatashigaani ku saabsan yahay waana lagu guulaystay gabangabadii buu marahayaa farxaddayda lama soo koobi karo waxaana halkan iiga muuqda ifafaalihii calaamadihii dowlad islaamiya ayaa iiga muuqata oo aan rajaynaya inaysan waqti dheerba nagu qaadan cadowguna uu maaragtay quustii quustii uu joogo ayaan maaragtay rajaynayaa ii muuqata maadaama maaragtay wax walba ifafaale iyo calaamad bay leeyihiin roobku markuu da'ahayo daruurtaa ka soo horreysa cirka daboosha markaa dee aas-aaskii waxaa ii muuqda dowlad islaamiya fadwada ba soo dhowaynaynaa fadwo sharciya weeye culummadu indhihii dadka shacabka weeye maaragta xaqi weeye wixii ay soo jeedaan culummadu waa lagu qasban yahay waana fulinaynaa ilaahay idankiis arrimaha hadda ay ka hadlahayaanna waa dee layskuma hayo caamadaa garan karta in nimankaasi ka fara ilaahay ka furatay dowladda sheeganhaya marka waa soo dhowaynaynaa waa taageersannahay maaragtay intii awoodda iyadaa waa fulinaynaa dardaarankaygu waxaa weeye dardaaranka horta wixii khayrkeennu ku jira ilaahay baa noo sheegay waa kitaabkaas had jaamca munasalkaa wactasiba bixablilaahi jamiican walaa tafarqu ayaa ilaahayna leeyahay inaan kitaabkaas ku madowno asagaa wanaagga iyaga naxariista adduunya iyo aakhiraba ku jiraan gaaladu ma aragtay buug bayba la yidhaho ayagu ay gacantooda ku qoreen oo aan cidina u soo dejin ilaahay u soo dejin ayay ku midoobeen marka waa inaan annagu kitaabka alla noo soo dejiyey aan ku midownaa cadowgeennana iska dhicinaa horarkaah oo maaragtay dal iyo diinba haddii likuurniya ku soo duulay khayraadka dalka inuu boobaha raba maaragtay hadday noocyadiisa kala duwan hadday macdan tahay iyo hadday shidaal tahay dadkana raba inuu gumaysto oo tunka cagta ka saaro iska dhiciya guusha ninkii holaa hela hadda maaragtay waxa ugu dhow cadowgal hadda la malaynaya waa etoobiya etoobiya maaragtay waa iska dhicin karaa xariga ilaahay qabsada sidaasaan leedahay dalkiina iyo diintiina iyo hantidiinana difaac فالله آيتنا ونحب ما يرضى لله من يرجو مولاه في مسعى فالله آيتنا ونحب ما يرضى لله من يرجو مولاه في بسم الله الرحمن الرحيم warmurtiyeedka shirka wadatashiga labaad ee looga arrinsanayo jihaadka ka socda bariga afrika qaala tacaalaa yaa ayuha aladiina aamanuu qaatiluu aladiina yaluunakum min alkufaari walyajiduu fiikum gildah waaclamuu ana allaha maca almuttaqiin iyadoo laga duulayo amarka allaah ee ah in loo istaago jihaadka waddada allaah lagana hortago duulaanada lagu soo qaaday dhulka muslimiinta waxaa shirweyne ballaaran isugu yimid in ka badan boqol xubnood oo matalaya qeybaha kala duwan ee bulshada sida culimada waxgaradka odayaasha dhaqanka iyo hoggaanka guud ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kulankan ayaa lagu gurfeeyey marxaladaha uu marayo jihaadka bariga afrika iyo shirqoollada kala duwan ee uu cadowgu u soo maleegayo muslimiinta si loo xagaldaaciyo halganka jihaadiga ee ay hoggaanka u hayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab shirkan oo uu abaabulkiisa iyo iskudubutridkiisu lahaa maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa furmay isniin siddeed iyo toban shawaal kun afar boqol afartan iyo afar hijiri siddeed mey laba kun labaatan iyo saddex soona gabagaboobay isniin labaatan iyo shan shawaal kun afar boqol afartan iyo afar hijiri toban iyo shan mey laba kun labaatan iyo saddex islamarkaana warbixinno looga dhegaystay mas-uuliyiinta ka soo qiib galay kulanka talooyin iyo turxaanbixiinna ay ku lahaayeen culimmada iyo hoggaanka dhaqanka ayaa looga niqaashay arrimaha soo socda kow marxaladaha uu marayo jihaadka bariga afrika iyo weerarka aan geedna loogu soo gaban ee lagu soo qaaday wilaayaadka islaamiga iyo guulaha allah fadligii laga gaaray ka hortagga duulaankii cadowga iyo dadaalada siyaasi iyo kuwa caskari ee ay bixiyeen mujaahidiinta si loo fashiliyo xamladaas labo mowqifka mujaahidiinta iyo dadka muslimiinta ee ku aadan duulaanka ay soo abaabulayaan waxaa loogu yeero dowladaha safka hore ee ay horboodayaan nasaarada gobolka sida xabashida iyo kenyaatiga iyo sidii la isaga dhicin lahaa gardaradooda saddex boobka lagu hayo hantida caamka ah iyo dhaqaalaha dadka soomaaliyeed iyo iskudayada ay sameeyeen hay-adaha fadhigoodu yahay xalane ee doonaya in ay dhacaan khayraadka dalka iyo khatarta dhaqaalaha ummadda soomaaliyeed uga imaanaysa bangiyada shisheeye iyo kuwa maxalliga ee gacansaarka la leh dowladda riddada afar damacyada cadowga ee uu ku aadan adeegsiga maleeshiyo beeleedyada si uu ugu adeegsado dagaalka ka dhanka ah shareecada islaamka iyo wadiiqooyinka ugu munaasibsan ee lagu wajihi karo loogana hortagi karo dhaqarahaas wasala allaahuma wasalama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniina walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun
فالله غايتنا ونحب ما يرضى لله من يرجو مولاه في مسعاه فالله غايتنا ilaahay subxaanahu watacaala maxamde hadaagii nacamshii fara badan aan ka nicmaayay ya ilaahay baan mahdayan uma ilaahay baan ka mahadnaqaanaya shirkan khayr ka badan ilaahagii na waafajiyey hatana inay surdageli aan mahdayan uma may kale aan mahdayan marinaya alkataa'ib aan mahadnaqaana kulley runtii khayra badan iyo waxyaalo marka farhaana dhowaan ka raahoysadaana qalbaana ka dhowoowana tustay anaa moojiday laama yira rasuulka arahe laysa alkhawru kalmucayana wadhahonan ina shisheega jaray yaana tustay yaqiignimada ogaanay marka yaana amahadaqaan jazaakum allah khayra jazaa yallana ilahay kuja dheere allaha ziyaada allaha barkaay marka shirkana kulli haddaan aan guduba kolba runtii shirka ma aragnay kulli eed eedan ka faraxsan shucuurta ee dareenka eedan kahay ilaan hanta kuwaay ma aragna sida haayam ishii eedan ku bedelana walbadaan inziyaadi iimaan iyo caqiida caqli iyo maaranaya arandimada inziyaadi marka alxamdulilah ma aranaya shuurteedaan ka xasanta marka shicirka kulle ma aragaya ma aranaya kulle shir oo weyn ballaaran aa la arki karo shir caalami ah yaa la arki karo kulle runtii marka faa'iido badan kula kulni ay kula kulna arday ma aranaya atacaaruf isgorasho isbarasho dad badan oo arday maranaya walba udinga masaqiyada masmalaayiga ankasaana barani dad arday maranay kulley isgordaani mardhow aan aragna barbadan mardheer aan aragnaan hatis aragna ilaahay ma hadle marka tacaruf badan way maranay ingaziyaadi ay kale ka ogaan arday maranay huwa huwa iimaaniya dad arday walaal isjiil islaanum iska jiil badan ay aragni ma in malaaya maranay kulley in la guuleysan doono maranay waxyaalo badan jihaadka iyo ku bedeli doonto kulley aan maleeyaa inay jihaadkana sii korwaali doonto idakana burburi doonto yaan maleeyaa maarana kulley runtii sidii hordhan lahay meese kale ku bedelo inay arday maarana muslimiinta kor noqdo doonaan jihaadkana sii kor noqdo doona kulley marka ada maarana inay noqotay jihaadkana jiha doona gaala jaba doonto muslimiintana gureysi doona taasa kulley yaan maleeyaa insha allah
سرنا سرنا بعون الله منهاجنا منهاجنا تقوى سرنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين aad baan u dhowahay jazaak allah khayr alxamdulilah shucuurtaydu aad bay u sarreysaa mar haddii laga- laga tashanayo qaalada in lala jihaado oo ilaahay diintiisa la difaaco aada iyo aad bay shucuurtiisa ugu saraysaan ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in ilaahay gaalada jihaadkaan kula jirno guusha ilaahay naga siiyo waxaan rajaynayaa inay ka soo baxaan wax muslimiinta aada u anfacayo lianna muslimiintu allah wuxuu amray diintooda inay difaacdaan weliba haddii gaalada ku soo duusho waxaa aada loo sheegayaa gaaladu inay duulimaad yihiin rabaanna inay walaayaadka islaamka iyo diinta ilaahay inay baabi'iyaan waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala in mu'tamarkan oona aan hubaa inuu ka soo baxayo in muslimiinta wax anfaca oo ay ka mid tahay fariidatu jihaad in laysu taago dardaarankaan ku dardaarmayo waa midtii allah nagula dardaarmay allah wuxuu nagula dardaarmay cabsidiisa inaan laasimno uma daalika haddii cadow iyo gaalo ay yimaadaan in lala jihaado alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala yaa ayuha aladiina aamanuu qaatiluu aladiina yaluunakum min alkufaari waliyajiduu fiikum khilda waaclamuu ana allaha maca almuttaqiin markaasuu alla wuxuu yidhi qaatilu lmushrikiina kaafatan kama yuqaatiluunakum kaafa waaclamuu ana allaha maca almuttaqiin in gaalada lala jihaado baan muslimiinta guud ahaan kula dardaarmaya inaanan ilaah subxaanahu watacaala annagoo nool diintiisa raayada towxiidka inaan la dejin oo raaya shirki la taagin taasaan kula dardaarmaya wallahu aclam لله منهاجنا منهاجنا تقوى سرنا سرنا سرنا بعون الله منهاجنا منهاجنا بارك الله فيكم أهد بنوس ودوهي ودوهي كتاب الأخبارية وأنا ما سنتي بارك الله فيكم dadka muslimiinta adeega iyo waxaad u haysaan iyo wanaagga iyo khayrka shaqada allah subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka allah idinkugu daro baaraka allah fiikum waa dhawa aada iyo aad aada iyo aada maantay oo taariikhda islaamka ee muslimka ay tahay maanta shan iyo labaatanka shawaal oo gebagabadii shirka lagu arkansanayo jihaadka bariga afrika aad baan ugu faraxsanaa shucuurteedina boqolkiiba boqol wey maasha allah shirkan maadaama shirka labaad uu yahay istiraaca bariga afrika aad buu wax ugu bedeli doonaa biidni illaahi tacaala sida aan ka rajeynayno meelo badan oo futuuxaad oo rasmiyana insha allahu tacaala in la- waan rajaynaynaa inay dhacaan sanadkan dab- intaan sanadka dambe la gaarin dabayaaqadiisa inta ka dhiman iyo mid kaloo soo socdaba waxaan rajaynaynaa futuuxaad aad u tiro badan iyo khayr iyo wanaag iyo tadw- tadwiir iyo maaragta ay dadka dadka muslimiinta ku diirsan doonaan biidni illahi tacaala laga rajaynaya inay ka soo baxaan
بعون الله منهاجنا منهاجنا تقوى سرنا سرنا سرنا بعون الله الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد waxaa farxad weyn noo ah oo ilaahay subxaana wa tacaala lagu mahadiyo mahadiisuna ay dhammaanaynin in qaraarkiina lagu dul aqriyey kaasoo iyo eh, tii siyaasiga ahayd labada fatwadii culimada iyo qaraarkii siyaasiga ahaa labadaba kaasoo ku tusinaya alxamdulilaahi rabbilcaalamiin wax weyn ku tusinayo maxaa yeelay cadowgu wuxuu islahaa ummaddani way dhimatay beentu iska dhaadhiciyey meel walba waa laga caydhiyey marka waxaa ku tusinayaa inay nooshahay noolaana doono ballanqaadka ilaahay subxaana wa tacaala dadka mu'miniinta u ballanqaaday ee gaaladiina ay jabtay taasoo dhinac walba qaraar fadwadu ka- ka tusinaysay maa min baabin ilaa waqad tadaraqad albaab ma jiro ilaase way garaacday taasoo midda koowaad ay tahay dadka muslimiintihii inay diintooda haystaan ay ku adkaadaan maxaa yeelay diintaas ayaa anfacaysa aakhiriya adduunyo waana ti ilaahay subxaana wa tacaala uu leeyahy wactasimuu bixabliillaahi jamiican walaa tafaraquu ilaahay subxaana wa tacaala uu amrayo diintaa oo u horeyso towxiidka ilaahay subxaana wa tacaala iyo daacada nabiga calayhi salaatu wasalaam taasoo na amraya inaan diinta qabsanno oon ku adkaano nabigana wuu sheegay xadiidkii sunanta ku yiilay inaad arki doontaan waqti khilaaf uu jiro laakiin khilaafka waxaa lagaga badbaadayaa uun sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo khulafaa uraashidiinkii qabsigoodii taasoo ku tusinaysa fadwadan iyada adilada lagu soo hareereeyey oo masale ayna ku jirin ilaa iyo kuwii hore ee baxayba ilaa masale walba daliilkeedii kitaabka iyo sunnadii ijmaaca culimmada ay wadato taasoo ka duwan bayaankii riddadu ay soo saareen ee afar iyo tobanka qodob ahaa oo hal daliila aan wadanin hal muxuu ahaa aan wadanin ilaa gaal baa hebelaa sidaa yidhi iyo fikradahooda mooyaane waxaa laga rabaa dhammaanteed dadka muslimiinta ku maqan iyo ku jooga intaba waxa la isugu yeedhay waa diinta ilaahay waxa lagu soo duulana waa dalkii muslimka ahaa ood wada og tihiin dhammaantiin in muxuu ahaa dalkani uu dal muslim yahay oo laa ilaaha ila allaahu ay saaran tahay uu ku jabi doonana ruux kasta oo laa ilaaha ila allaahu wax ka soo horjeeda u soo jiiday taas ayay ku tusinaysaa waxaa laga rabaa muslim bariga afrika jooga oo dhan soomaaliya oo kale maa inuu raadiyo dowla islaamiya waajib qoorta ka saaran waayo kii afxabashi ku hadlaya ha ku hadlo kii sawaaxili ku hadlaya ha ku hadlo kii ku hadlaya wuxuu rababa ha ku hadlaa fofka maxalliga ama kuwa kale khaarijiga la yidhaaho waxaa waajib nagu ah inaan raadina midda iyadaa inaan ku tagno qabiilka waa qabaliyadda waa inaan iska ilaalino oo ruuxu ilaahay iyo tawxiidka ilaahay rumayntii nabiga uu rumeeyo oo wallaahi alcadiim iyo qabaliya inayna meel isla gelaynin maxaa yeelay qabaliyadu waa nooc ka mid ah waxyaalaha uluuhiyada laga dhigta ayay ka mid tahay waxaanana laga rabaa inaan ilaahay subxaana wa tacaala u tooba keenno marka ilaahay aan kaga baqno khaatumadana allaha noo suubiyo gaalana allaha jebiyo marka arrintu waa way soo dhowdahay sidii nagu sheegay ahlu kitaabka yuuna dariiqu nagu dheeraanin wakhtigu waa dhow yahay ilaahayna wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin buu leeyahay waar caabuda ilaahay subxaana ilaahay geeridu nin weliba geerida ha ku hirto khaatumadana allah noo suubiyo sala allahu calaa muxamadi wacala aalihi wasaxbihi wasallam wasliima
فالله آيتنا ونحب ما يرضى لله من يرجو مولاه بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آه، شركي وضتشيغا arrimaha jihaadka ee bariga afrika ee ciwaankiisoo ahaa ka hortega soo duulayaasha ee saliibiyiinta iyo nasaarada xabashada shicaarkiisuna xambaarsanaa ee difaaca dhulka muslimiinta inuu yahay min ahami alfuruud go-aanada ka soo baxay ee bayaanka ah iyo fataawida ka soo baxday ee culammada iyo qiyaadada iyo nuqabada intaba isugu jiray waxaa maaragtay maxaan ku rahdaa ay ka wada hadleen qadaayaad aada iyo aada iyo u tiro badan xukunka dowladdaas iyo dowladdaas cidda difaacaysa iyada og xaaladeeda iyo waxa ay ku sugan tahay qabaa-isha mawaalida u ah ee maaragtay maxaan ku rahdaa garabka u noqday muciinka u noqday xukunkooda iyo maalkooda iyo mumtalakaadkooda iyo kadaalika dadka acyaanta kala duwan ama acmaasha kala duwan haya ee dowladdaas taageerada u ah iyo digniin loo digayo ama laysaga digayo oo ummadda looga digayo dadka maaragtay maxaan ku raha qubuuriyiinta ah iyo keyrkood oo mawaadiicda kaleo laga hadlay intaa iyada fatwada ka soo baxday awalan waan ayideynaa waana fatwo maaragtay maxaan ku rahdaa ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisii iyo sunnadii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ijmaacii muslimiinta ee salafka intaba macnaha lagu saleeyey waana waxa ummadda muslimiinta geeska afrika badbaadada u noqonaya ee maaragtay maxaan ku rahdaa soo celinaya cisigoodii iyo sharafkoodii iyo karamka karaamadoodii soo celinaya wey ummaddan geeska afrika asal waxay u ahayd ummad jihaad bitaariikhiha laga soo bilaabo bombasa ilaa iyo maaragtay maxaan ku rahdaa maqala ilaa maaragtay maxaan ku rahdaa inta etoobiya oo dhan ilaa maaragtay suudaan dhulkan oo dhan wuxuu ahaa arduljihaad yowma ma haddii arrintii ayada ahayd intikaas ku dhacay maanta ilaahay wuxuu soo celiyey oo ummaddii muslimiinteed u soo celiyey inay cisigeedii iyo sharafkeedii iyo karamkeedii iyo difaaca xurumaadkeedii ay soo ceshato bilquwana ay kusoo ceshato waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala xasuusiy ilaahay subxaanahu wa tacaala garanshi garansiiyey midnimada iyo midnimada waxa ay tahay waxa maanta jihaadkan bariga afrika ka socdo geeska afrika ummadaha ku nool oo dhan ayaa garab garab iisu noqday muciin iisu noqday difaacanaya diinkoodii iyo maaragtay maxaan ku raha dadnimadoodii fariimaha oon dirayo ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah fatwadaasi bayaankaasi ka soo baxay culimmada muslimiinta waxa weeyaan maaragtay maxaan ku rahdaa waa wixii adinka maslaxadiinii aakhiradiinii iyo dantiinii iyo difaaciinii ay ku jirta garab u noqda naf iyo maalna la garab istaaga walaalihiin mujaahidiinta ah taasaadna ku gaari kartaan cizi iyo sharaf waana ilaahay subxaana wa tacala wuxuu idin amray waactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu waxaan u dirayaa culimmada fasaaday inay ilaahay subxaanahu wa tacaala u toobad keenaan dadkaasi jihaadaya jihaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala ku jira waxa ay ku jihaadayaan waa waxaad adinku qorteen oo gacantiina ku qorteen aaminsanaydeen inuusan ummaddaani xaqeeda soo noqonaynin aysanna helaynin ilaa jihaad inay jihaadaan ma ahane taasaad aaminsanaydeen gacantiinaad ku qorteen maanta waad ka baxdeen waxa aad ogeydeen ood cilmigu u lahaydeen walaa talbisu alxaqa bilbaatili wa taktumu alxaqa wa antum taclamuun waxaan leeyahay adink xaq iyo baatilka isku darina ummadiina u naxa ilaahay u toobad keena u naxariista ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu leehy afatuuminuuna bibacdi alkitaabi watakfuruuna bibacd warma kitaabka ilaahay baa qaad rumaynaysaan qaadna aad ku kufrinaysaan arrintaa iyada ee aad ku dhacdeen ee kufriga ee gaalada aad garabka u noqoteen ood fatwadiinna u fatwoonaysaan muslimiintii mujaahidiintii dadkiinnii dadkiinnii iyo hantidiinnii iyo dalkiinnii iyo mumtalakaadkiinnii inay baabi'iyaan ilaahay uga toobad keena intaanan dhiman intaanan maarti maxaan ku rahdaa ajashiinnii imaanin waxa aad ku sugan tihiin waad ogtihiin oo calaa cilmin ayaad ku tihiin taasaan u diraya oo farriintayda ah culimmadana u diraya akhiiran waxaan u dirayaa culimmada wilaayaadka nuqabada qiyaadada ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa inay ku adkaystaan ku sabraan ku adkaystaan ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala laba guulood mid ilaahay ku khatima ajashooda ima alcizu wa ima ashahaada inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala kaga dhammaystirayo sheekh jazaak allah khayr
والحب فواح كالمسك ما alkataa'ib akhbaariya ma hambalyaynaya sida fiican ee ay dadka u gaadhsiinayaan waxyaalaha dhibaatada keenaya ee ummadda soomaaliyeed ama ummadda islaamka ah uu cadowgu la maagan yahay siday ummadda ugu soo bandhigayaan iyo sida ay u gaadhsiinayaan aad iyo aad baannu uga mahad celinaynaa aad iyo aad baananu u soo dhowaynaynaa waana waxa dhan ee ummadda soomaaliyeed kooda shacabkaa iyo kooda mujaahidkaaba waa waxa ku soo jiidaya ama u soo dhowaynaya jahaadka iyo inay la diriraan gaalada cadaada ah ee ku soo duushay dalka marka al akhbaariya aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa adeer waxaannu ka doodnay ee aannu ka niqaashnay ee aannu maskaxda u tuujinay waxa weeyaan ummadda soomaaliyeed ee islaamka ah ee cadowga gaalada ee kiristanka iyo murtadiyiinta iyo xabashidu ay ku soo duuleen sidii looga hortegi lahaa diinta islaamka iyo shareecada islaamkana loo koryeeli lahaa dulliga iyo foolxumada ay cadowgaasi ummadda la damacsan yihiinna sidii looga dafcin lahaa oo laysaga celin lahaa baa laga tashanaya arrintaana waa lagu guulaystay meel fiican bayna maraysaa ikhtitaamkii iyo gebagabadii baananu joognaa waana wax ilaahay lagu mahadiyo cadowgii soo hanqaltaagayana insha allahu tacaalaa wixii ka soo baxay way arki doonaan candhuufteedoonay dib u liqi doonaan dalkeenna ummad yahay soomaaliyeed ee islaamkii cadow baa ku soo duulay cadowga ku soo duulana in laga dafciyey rabtaa waryana rakaagaga joogi maayo gumac kulul iyo xabad iyo qarax miinaa lagaagaga joogi karaa ummadda soomaaliyeed ha diyaargarowda hana u diyaargarowda diinteeda iyo dalkeeda iyo dadkeeda siday u difaacan lahayd wabilahi towfiiq منهاجنا تقوى سرنا سرنا سرنا بعون الله منهاجنا منهاجنا تقوى ما خاب من يبغي دوم الرضا مولاه ما خاب من يبغي دوم الرضا مولاه فالله غايتنا الحمد لله الذي فرض علينا الجهاد فقال كتب كتب عليكم القتال كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وفي الحديث إن الله كتب الجهاد على الرجال رواه ابن أبي عاصم في كتاب الجهاد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام ما يأيد حوجي شركي لامات أو أفريقي كدي شرق أفريقيا شركاس oo hordhaana laka taarikhey yaa idin xoojiyaan wali ha ku bahi oo culammada ha ku bahi oo nugabada ha ku bahi acyaanta ha ku bahi mayaaleymen xoojiyaane walaan aaminsano walaan aaminsane ilaahay kitaabkiina ka dafaacino aan aaminsano tan kale maylanaaha kitaabka ilaahay dadki ingirga hawg fadheeto dad nirgeera mal waayow ilaahay ansaara ley iljihaadkan geek waa baarbaaray onoganiisu aragtay yeryi ilaa tum ishan ku deeraawa may koofaday dhaqaale iyo kobcin yaa koofade laakiin haddii marba tabargalo garab sheeka daagsamee shaqaysii koro ilaahay fadlishay jihaadgeeka maydeeri enisu tabargalaytu mishaansin isu dhaaf yaadeeri quli haduku dambooyi insha allahu tacaala waa afartun galaan jeeda jihaanka bahe may rajeyna ilaahay an oo noolna xayaataan iyo jarto ini beytul maqdes oo calamka islaamka teegin raayadka teegin ilahayna deersiiyo taas ilahay ku rajeyna allahu akbar allahu akbar allahu akbar marka marka muslimiinta ma dardaarame iyo caamka shacibka muslimiinta inay mujaahidiinta garabshoo surmaan ilaahay kitaabsheen gargaaran dantiyo adduunye iyo dantiyo aakhara kaasa ka jirta adduunkan walku taba doona gaalha muslimiin ha u dhimadaasaley xayaato faylka noolow baahnaa u dhimadaasaley laakiin maylay khasaaray lankii markii dhimadu naargale iyo khasaaray marka muslimiinta ma aan sheegay sagiiran oo kabiiran rijaala wa nisaan in ilaahay kitaabshiis garab suruntaan oo difaacatan kaas dantiinka jarta fi dunya walaakhira murtadiinta maylaha oo siin digay irjicuu ilaa diinikum fa inahu yanfacukum fi dunya walaakhira diinkiin annagada adduunya akhirada siin taraaye asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu منهاجنا تقوى سرنا سرنا سرنا بعون الله منهاجنا منهاجنا تقوى بسم الله الحمد لله رب العالمين به نستعين أمر الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد su-aasha waa laba qayb haddii laga wado shirka shirarka dunida ka socda muxuu kaga bedelan yahay wuxuu kaga bedelan yahay shirka qaramada midoobe hadda dul joogtahay maaha shir korjoogto kale iyo midayna maaha shir dadka muslimiintu iyagu isku tashteen wacid dhaqaale iyo dacmi kule aysan jirin haddii laga wado shirka shirarkii hore ee muslimiinta iyo mujaahidiinta u qabsadeen muxuu kaga bedelan yahay wuxuu kaga bedelan yahay xagga xuduurka iyo kasoo qaybgalayaasha xagga cadadka wuxuu ka badan yahay cadadkii shirarkii hore oo cadadka halkaan joogo wuxuu gaarayaa ilaa boqol iyo soddon qof buu gaarayaa wuxuu kaga bedelan yahay bulshada qaybaha kasoo qayb gashay oo iskugu jiro dhowr nooc sida culimada cuqaasha aqoon-yahanada iyo ragga hogaanka xarakada noocyadooda kala bedelan acyaantooda ayaa kasoo qayb galay waxaa kaloo uu kaga bedelan yahay waxaa lagaga hadlay shirkaani oo laga niqaashay dhowr qodob oo ay ka mid tahay marxaladda hadda lagu jiro sida qadadulfikriga qadiyadda dhaqaalaha oo boobka lagu hayo macnaha waddanka dhaqaalaha ka jiro iyo dagaalka militariya ee dadka in badanoo ka mid ay fahmayaan ayaa lagaga hadlay oo laga naqashay wuxuu ku soo aaday xilli dowladda saliibiga ee maraykanka iyo xulufadiisu ay ka quusteen ama quus ay ka taagan yihiin weerarka iyo xamlada ay ku soo qaadeen walaayaadka iyaga oo dagaalkii hadda u dambeeyey ay soo qaadeen iyo xamladii ay ahayd in ay adeegsadaan maleeshiyaad macawisley la magac baxay kuwaasoo tabarta ay biday inay miciin bidaan iyagana hadda aad moodo inay waxa weeyaan fashilmeen oo meesha ay ka baxeen wuxuu kaga bedelan yahay waktigan ku jirno inkastoo shirka horna roob u daayey wakti barwaaqa ah oo ilaahay ummadda u nimceeyey oo raxmadda ilaahay hortay oo dadka tabcasho ku jiraan oo aan rajaynayno in ay barwaaqo badan iyo waxsoo saar badan waddanka soo bixi doono ayuu ku soo aaday wuxuu kaloo kaga bedelan yahay ayadoo adduunku uu ka jiro dagaalo kala bedelan sida mandaqada hadda aan ku noolnaho oo kale etoobiya xaalad badanaa ka jira dhexdeeda iyo dagaalo badan suudaan oo kale watay dagaalo ka dhaceen oo khartuum hadda dagaalo dib aga soo cusboonaadeen soomaaliya oo mandaqada gobolka bariga afrika ku taalo dagaalo saliibiintii muslimiintu dhexeeya iyadoo hadduu ka maaragtay dardartiisa hadduu ku socdo ayuu kusoo aaday wuxuu kusoo aaday ayadoo dadka muslimiintu ah ay bishaaraad fara badan iyo nasri badan iyo khayr badan oo ilaahay subxana wa tacaala gacantooda soo geliyey hadday noqoto qalab iyo hadday noqoto saraakiil fara badan oo cadowga laga laayay wuxuu ku soo aaday ayadoo dadku saan rajaynayna insha allahu tacaala dadkanaga ku naqan gobolka gaar ahaan soomaaliya ay ka wanaagsan yihiin xagga taxasunka iyo xagga taageerada jihaadku afar sano ka hor waqti haddaad ka hadlaysa kana baraarugsan yihiin dhinaca dhagarta iyo maqraha cadow uu maleegaya markii loo eego alxamdu lilah uma alxamdu lilah aad baan runtii ugu faraxsanahay inaan shir noocan oo kale ka soo qayb galo goobjoog ka ahaado waa runtii waa shir khayr fara badan iyo majlis khayr badan ka dhacay kan oo kalena waxaan rajaynaynaa mar kasta inaan mushaarakeeno ka qayb galno waa shir dadka bulshada labaynta u aha culimmadii iyo dhaqankii iyo cuqaashii aqoon-yahanadii hoggaankii ay isdhex fadhiyaan oo dad kala qalwoonaya aynan ahayn oo maaragtay isku kalsoon yihiin oo si wanaagsan oo laab furan ay isku qaabilayaan marka aadan ugu faraxsan ilaa maanta waxaan ugu baaqayo mas'ale kasta waqtigeeda laga hadlaa waxaa maanta taagan waa in ummaddu muslimiinta ah ay cadowga iska dafciyaan cadowga horarka ah diintooda ku ah dalkooda ku ah dadkooda iyo damiirkooda ku ah iyo cirdigooda iyo sharaftooda inay u istaagaan ay iska dafciyaan kana dambeeyaan culimmadooda cuqaashooda qiyaadadooda waxay u soo saaraan oo qodobaha uu soo gaarana ay dhaqangelinteeda u dhaqaaqaan dadkii dushu ridan lahaa ama tunku ridan lahaa iyaga ay noqdaan
guud ahaanna intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida oo aan dhammaantiisba ku soo qaadanay isdaarka cusub ee ay baayisay mu'asasada alkataa'ib laguna soo bandhigayay qaybta koowaad shirka wadatashiga labaad ee looga arrinsanayay jihaadka ka socda bariga afrika tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
فسبحان الذي أسرى عرفت الله